bandhigan oo ahaa bandhiga caalamiga ee bugaagta magaalada gudi ayaa waxa uu yahay kii koowaad ee lagu qabto magaalada gudi waxaana kasoo qaybgalay aqoon-yahano qoraayo cilmibaadhayaal abwaano oo ka kala yimid geyiga soomaalidu degto bandhigani koowaad ee ay martigelisay magaalada gudi ayaa waxaa halkudhig looga dhigay waxna baro waxna beero daahfurkii munaasabadani bandhiga bugaagta caalamiga ee magaalada gudi waxaa daahfuray wasiirka xafiiska madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida doctor xuseen xaashi qaasim isagoo sheegay dhakhtarku ahmiyadda uu leeyahay bandhigani bugaagta caalamiga ee magaalada gudi waxa uuna tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay kasoo qaybgalka bandhigani bugaagta caalamiga ah ee magaalada guday farxad weyn ayay noo tahay in aan kala soo qayb galno bandhiga caalamiga ah ee bugaagta oo markii koowaad lagu qabtay lagu qabanayo magaalada goday gacalo waxaan bogaadinayaa agaasimaha iyo dhallinyarada la shaqaynaysay iyo maamulka iyo hay-adihii ka qayb qaatay hawshan in ay hirgasho waxaa rabaa inaan hoosta ka xariiqo muhiimadda ay leedahay in qalinka loo guuro marka meel loo guurayo meel laga guuraya waxa laga guurayo waxa weeye waa qaska iyo qalalaasaha iyo qoriga iyo waxyaabahaas dhibaatada badan ayaa laga guuraya qalin in loo guuro waxaan isleeyahay muhiimad weyn oo hoosta maanta ay ka xariiqeen intii hadashay ee waxgaradka ahayd ayay leedahay waxay abuuraysaa in qalin loo guuro ummad baraarugsan bay abuuraysaa ummad baraarugsanna waa ummad ka tashan karta aayaheeda waa ummad ka fikiri karta dhibaatooyinka haysta sida ay u xallin lahayd baraarugaas wax weyn buu usoo kordhinaya ummadda in qalin loo guuro waxay ka dhigan tahay in loo guuro fikir iyo dood mar haddii fikir loo guurana waxaa la curinayaa fikrado iyo qorshayaal wax lagaga qaban karo dhibaatooyinka ummadda haysata sidoo kale waxaa isaguna madasha ka hadlay maxamed cabdulaahi maarshe oo ah agaasinka bandhiga bugaagta caalamiga ee magaalada gudi ayaa ka warbixiyey ahmiyadda bandhigani bugaagta magaalada gudi uu leeyahay iyo weliba ujeedada laga leeyahay ujeedada bandhiga waxa weeyaan in kor loo qaado wacyiga iyo wax qoraalka iyadoo juhdi iyo dadaalba la gelinayo in ahamiyadda koowaad la siiyo akhriska iyo cilmiga caqabadihii uu barnaamijkii soo maray waxaa ka mid ah dabcan magaaladeenna goday way ka duwan tahay magaalooyinka waxaa ka mid ah waxyaabihii keenay in barnaamijkan xilligan uu qabsoomo cimilada oo mar kasta aan saamahayn in barnaamijka mar walba la qabto iyadoo lagu aadinayo xilliyada qaboobaha ah ee ummaduna ay iman karta magaalada dadka ku noolna ay aada uga faa'iidaysan karaan marka taasi waa caqabadihiaan soo marnay waxyaabaha rajaynaynay in magaalooyinka ay magaalada goday ay u noqoto waxa weeye waxaan doonaynaa in shacabka ku nool magaalada goday iyo guud ahaan gobolka shabeelle iyo deegaanka soomaalidaba ay quwad u noqdaan akhriska oo dabcan waxaan keennay maktabadihii dhammaan soomaalida ugu caansanaa magaalada gudi baanu keennay waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan dadku oo ay bugaagta ka iibsadaan oo dadka halkan yimaaday iyakoo faramaran aysan bixin dhankiisa waxaa hadalla ka soo jeediyey madasha bandhiga bugaagta caalamiga ee magaalada gudi wasiirka xafiiska waxbarashada dowladdeegaanka soomaalida cabdulaahi cabdi aadan oo xusay ahmiyadda bandhigan uu leeyahay iyo waxyaabaha laga faa'iidayo
munaasabada bandhiga bugaagta ee maanta lagu qabanay magaalada goday waxay qayb ka tahay dadaalada lagu dhiirigelinayo dagaalka aqooneed iyada oo laba jeer hore lagu qabtay magaalada jigjiga xarunta deegaanka maantana aynu ku qabanayno magaalada goday madashan oo lagu soo bandhigayo bugaag laga qoray mawduucyo kala duwan oo khuseeyo deegaanka ama caalamkaba waxay makhraati u yihiin in deegaanka u jihaystay kobcinta aqoonta iyo xirfadda qorannimo geestiisa waxaa isaguna hadallo ka soo jeediyey madashani bandhiga bugaagta caalamiga ee magaalada goday maxamed axmed dalmar agaasimaha buugfeerka maamul goboleedka puntland soomaaliya waxa uuna ka warbixiyey bandhigyada bugaagta ay qabtaan iyo waxyaabaha xoogga ay ku saaraan waxaa bogaadinayaa bandhiga caalamiga ee goday international book fair celcelinaya qabanqaabayaashii soo qabanqaabiyey kulankan quruxda badan markooda ugu horreeyana deegaanka ka fulnaya waa mahadsantihiin xaqiiqatan shaqo qurux badan oo bulshada soomaaliyeed iyo bulshada reer godaba ay u baahdeen ay u baahnaayeen baad dhabarka uradateen waan idinka mahad celinayaa waan idinku bogaadinayaa arrintaas quruxda badan waxaan rabaa iyadana inaan bogaadiyo wax soo saarka deegaanka iyo inay dhallinyarada iyo dadka degsoomaalidaaba ay dhulkooda aaminaan tusaalaha u ah waxaan ku faraxsanahay oo farxad gooniya ii ah inaan markii koowaad aan arko dalag si rasmi a uga baxayo dhul soomaaliyeed waana wax dhif iyo naadir ah in dhulka la aaminana tusaale waxa uu ah hectariskii bariiska ahaa oo kala duwanaa oo maalinta dhaweed magaaladan kasoo laga soo saaray markaan usoo laabto waxaan nagu matalaynaa bugfeerkii puntland labadii sano ugu horeysay wuxuu ku qabso wuxuu ku dhacay magaca mugaal buugfeer oo isla magaalada garowa laakiin tala soo jeedino badan oo dhanka dhan walba nooga yimi waxaanu hadda qaadanay magaca puntland annagoo rajaynayna inaan deegaanada puntlandba sanadkiiba mar aanu ku wada qaban doono kulli si sanadlaa wuxuu bandhig uga dhacay magaalada garowe waxaanu dowladda ku saarnaa horumarinta akhriska iyo qoraalka horumarinta maktabadaha magaalooyinka waaweyn ee de- ee ee puntland waxaan ku faraxsannahay in sanadkii saddexaad aanu hadda u madalasanahay rajaynayana haddii ilaahay idinka dhigo idinkoo wax soo saarkiina wata inaad noo imaan doontaan isku soo wada duuboo bandhigani caalamiga ee buwaagta magaalada godi ayaa waxa uu yahay kii koowaad ee lagu qabto magaalada godi deegaan ahaanna waa markii saddexaad ee la qabto bandhiga buwaagta caalamiga ah waxa uuna bandhigani socon doonaa muddo saddex cisho ah waxaana goobta lagu soo bandhigi doonaa buwaag kala duwan iyadoo sidoo kalena madasha lagu soo bandhigi doono dood cilmiyeedyo kala duwan oo lagaga hadlayo sidii loo horumarin lahaa wax akhriska maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga